You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
kadib dood qaadatay laba maalmood oo xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay kaga doodayeen mooshin laga soo gudbiyey gudoomiyaha baarlamaankaasi cali gacal casir ayaa ugu dambeyntii waxay baarlamaanka galmudug ku dhawaaqeen in gebi ahaanba kalsoonidii lagala laabtay gudoomiye cali gacal kadib markii codeyn lagu soo gebagabeeyey doodii halkaasi ka socotay madasha oo la sheegay inay soo xaadireen ilaa iyo xildhibaan ayaa doodooda waxay u dhacday inaan la degdegin gudoomiyaha laftiisa ay gaarto kelimadeennu xildhibaanada qaara waxay dhaheen gudoomiyihii hore runtii moshina laga keenay laakiin weli waa xilkii waa hayaa dadka marka wali waa gudoomiye madaxda noo joogta qaar badan mooshinaa hore looga keenay markii mooshinka socan waayey kuraasooday ku noqdeen si sharci ah marka hadduu berri amba isdifaaco amba aad tiraadaan gudoominimadan udayna gudoomiye noo ahaana dadka suuli kala noqotaana xildhibaanu noqon halkuu fadhiisana mid jooga iyo mid maqan iyo kuwa uu maciinka badan uu lahaa xildhibaanadii hore galmudug baan aniga meel ku haystaa annagaa kuwii hore ah annagaa kuwii hore ah annagaa og hal xildhibaan oo cali gacal yacnii hadalkiisii maanta ku raacsan miidiyana kama hadlin meel kalena ma joogo kuwa dhuusoreeb joogana waa isku fikir anugu waxaan leeyahay yaanan wakhti gelinin maantay waxaan ka codsan lahaa guddoonka iyo xildhibaanada inaan ku soo gaabino doodayada ninkaasu qodobo sharci ah oo dastuur waafaqsan baa lagu soo eedeeyey aan ka qaadno xilka aan u taagno guddoonkan waxaan ka codsana inaan doodaba lagu sii dheereen kadib gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in xildhibaano gaaraya mudane ay isku raaceen in xilka qaadis lagu sameeyo gudoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir halka hal xildhibaan uu ka aamusay
oqoiyoafartitoddobadii waxaa u codaysay in codka kalsooni lagala noqdo oqoafartaniyoix hal codoo ka midna waa diiday saas ayayna maaragtay ku tahay ansax uu ku waayo aad iyo aad ayaa umaadsantihiin waxaan rabaa ilaa halkan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka guddoon ahaan ayaa idinla soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qaban lahaa iyo qaabkay u dhici lahayd annagaa idinla soo socodsiin doona dhankiisa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo la hadlay warbaahinta muqdisho ayaa waxa uu ka horyimid xilka qaadiista ay sameeyeen xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug waxaana uu sheegay in xildhibaanada ku shiray magaalada dhuusamareeb ay ahaayeen sida uu yidhi dhallinyaro aan ka mid ahayn mudanayaasha baarlamaanka galmudug isagoona intaa ku diray in xildhibaano xilligani aanay ku sugnayn magaalada dhuusamareeb arrintaasina ay tahay sida uu yidhi mid lagu burburinayo galmudug gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xildhibaanada ay ku xadgudbeen heshiiskii dhowaan lagu kala siixday dalka jabuuti raggii dhallinyarada ahaayo galmudug inay ku biiraan loogu talagalay inay tirahdaan aada u jeclaalahay ee aadan dhihina xildhibaanadii kaa qaada xilka xildhibaanada galmudug way joogaan runtii waana la arki doonaa waxa iyagana ay qabtaan waxaanan meeshaas ka arkayaa in heshiisyadii iyo wixii o dhan rabo in la burburiyo oo dastuur si qalada loo qoray oo meesha yaallo oon xeer hoosaad lahayn sharciyan ma aha marka arrinkaas arrin aan aqoonsana ma aha runtii aniga laba baarlamaan iskuma dirin aniga marka aan hadlayo aad aragteen waxaan la hadlaya shacabka reer galmudug in laysku daro inay habboon tahay oo ujeedaduna ay tahay in laysku daro shacabkuna ay sidaas ula shaqeeyaan waxna ay ka ogaadaan arrinku sidaas oo ahaa sidii loo qaybinayaa la qalday dastuurkiia la qalday oo la baalmaray xeerkii maaragtay lagu soo gaaray go-aankii lagu soo gaaray jabuutia la baalmaray intaasoo dhan markay dhacday oo wixii ay qalad noqdeen haddee hal hal hal boodii mirig xalaal ma dhasho marka iyagaaba sharci ahayn inay cid wax ka tuuraan iska daayeen laakiin madaxweyne xeeb iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo gudoomiyaha intaba waxaa doorta baarlaman siddeetan iyo sagaal xildhibaan ah wayna joogaan ayagana kulley waajibaadkooda ay gudin doonaan xilka qaadista lagu sameeyey gudoomiyaha cali gacal casir ayaa waxay sii xoojinaysaa khilaafka ka dhex qarxay maamulka galmudug oo markii horeba iyagu la daaladhacayay khilaafaad soo laalaabtay oo heedaha kala duwan ee maamulkaasi hareeyey xildhibaan cabdiweli cali maxamuud waxa uu ka mid yahay xildhibaanada galmudug isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo ayuu warbaahinta u sheegay in aragti ahaan la baal maray oo lagu tuntay sida uu yidhi sharciga iyo dastuurkii galmudug u yaalay aniga ra'yiga waxaan qabaa sharciyada guud ee galmudug hadda ay ku shaqaynaysahay ayaan shaki gelinaya waayo galmudug waktigii la aasaasayay dad beela ah oo isku yimid oo ku heshiiya constitutional bay ahaayeen constitutionalkii lagu heshiiyena waxaad moodaa in garabka inta la kala saartay sidii la raba laga yeelay oo uu galay dana gaara taa waxaa ku tusinaysaa bishii sagaalaad oo bishan bisheeda ah oo labada kun iyo todobiyo tobankii madaxweyne xaad iyo cali gacal iyo maxaa xaashii saddexdaba xilkaa laga qaaday meel dib loogu doortay oo dambana mayna jirin maantana waxaa socota haddana xilka qaadis kaleeto marka automatically marka saasaa dal dareemaysaa inay noqotay sharciyadii mid garbaha la saartay oo sidii la rabo laga yeelayo marka waa ayaandaradaasn baan ku tilmaami karaa mooye hadda wax kale aan ku tilmaami karo garamay mooshinka sideedaba ninka xilka laga qaadayo waxaa xilka ka qaadaya ninkii doortay nin aan dooranin xilka ma qaadi karo marka waxaan isleeyahay xataa haddii si kale loo sii fasiro brosesyada iyo qaabka la maray waa barnaamijyo aan sharciyadii iyo xeroosaadkii galmudug ay ku qosisay aan ahayn marka inta aan tilmaamay dagaalkii siyaasa iyo khilaafkii jiray unbaa baasin lagu sii shubaya oo meeshii meel ka taraysa lasii geynayaa mooye wax ka soo kordhaya oo kaleeto ima muuqato si ahaan Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.